لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii sagaalaad kitaabka sulam التwفiiq ilىa maxabat الlahi calى التaxqiiq faslun haadaa faasilun weeye aljamaacaةu calى الذkuuri الأxraari الmuqiimiina الbaaliqiina غayri الmacduuriina fardu kifaaya jamaacadii salaada laisku jamaacadayey buu u faslaya aljamaacaةu jamaaco jamaaco waxa weeyaan ma'muum ku xirtay imaam salaad imaam iyo ma'muum baa u yar laba hadday yihiin ajarkii jamaacada waa heleen magaalada madiinaha lagu jireeyey ummaddan waxyaalaha lagu gaar yeelay weeye waayahay sida jumcada iyo labada ciidood iyo qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka iyo roobdoonta iyo kuwaasoo kale aljamaacatu jamaaco calal cala adukuuri kuwa lab dushooda alaxraari xorta ah almuqiimiina negi albaaliqiina qaangaarka ah kuwaasoo gayri lmacduuriina kuwa macduuriina keyrkooda cududaar aan lahayn fardu kifaayatin iska kaafin faralkeed wey dadka qeyb ka midoo rag ah oo xor ah oo muqiimiina oo qaangaaro ah aan cududaarna lahayn in jameeca ay la yimaadaan oo salaadaha isku xirtaan waa laga maarmaan meel kastoo muslimiintu joogaan dadkaa meeshaa ku negi inta kale markaas kuwaana faralkii ka guday hadday guryahooda iyo meelahooda ay ku tukaadaan intaa meelaha iskugu imaanaya xil badan bay hayaan marka qolaba waxbaa ku baxaysa cala dukuuri markii la yidhi dumarkii baa baxaya jamaaco laguma leh xor markii la yidhi waxaa baxaya wixii addoommo ah muqiimiin markii la yidhi waxaa baxaya kuwa musaafiriinta ah waayahay markii la yidhaahdo albaaliqiina qaangaara waxaa baxaya kuwa aan qaangaarina yaryar khayrilmacduuriina waxaa baxaya kuwa cududaar kale ee acdaartii jamaacada ridi jidhay waaye roob baa yimid cabsi baa jidhay iyo wixii la mida intaa markii shuruuddaa la helo jamaacadaasi waa fardu kifaayatin weeyaan fardu kifaaya weeyaan salaada inay fardu kifaayo tahay waa sida muctamadka ah imaamu raafic wuxuu leeyahay waa sunna mu-akada waljumcatu jumcadu fardu caynin iyadu waa fardu cayn fardu cayn iyo fardu kifaaya maxay kala yihin fardu kifaayo waa wixii dadka qeyb hadday u qumaan oo la yimaadaan inta kale aan waxba loo haysan qofkii dhintay dadka qeyb ka mid a aasaysa intii kale markaas dembi ma saarna dad baa isku jamaacaadaya inta kale ma saarna dembi fardu caynna waa waxaan cidna kaa qaadi karin qof kastaa laga rabaa fardu cayn wey jumcadu waa fardu cayn calayhim dadka shuruuddaa leh waaye dada raga xora muqiimiina baaliqiina khayralmacduuriin fardu cayn weeyaan calayhim iyaga dushooda idaa kaanuu marka ay yihiin arbaciina afartan afartan waa inay gaaraan afartan qof oo ragoo shuruuddaa laga helay waa in la helo waaye arbaciina oo fii amniyati markay ahaadaan amniye waa dhismayaal dhexdood macnaha meeshay degan yihiin meel amniyaad oo dhismaa waa inay tahay hadday doonto geedo iyo bal iyo waxay doonaa ha ka dhisnaato wux meel iska bannaano dad badan degan yahay jumco laiskaga tukan mayo meeshu waa inay dhismo tahay da degan yahay magaalo waa inay tahay iyo tuulo iyo wixii la mid a wa calaa manna waa dushooda fardu cayn bay kuwa laga maarmaan calaa man qof dushi na waa niyeysay al iqaamat iqaamo iyo nagaansho cindahum dadka agtooda qof baa u yimid dadkii meesha deganaa inuu la joogo rabaa intee beri arbacata ayaamin sixaaxin afar maalmood oo dhammaystiran sixaax waxa weeye maalin dhexdeed la tegi maayo ama maalin dhexdeed lama imaan afar maalmoodoo buuxa buu rabaa qoladan inuu meesha la joogo qoladu jumcaday tukadaan isagana waa laga rabaa inuu la tukadaa laga maarmaan waay waxaa jira mataqaanaa muqiim iyo mustawdin muqiimku waa qofkii afar beri iyo ka badan meel raba inuu joogo muqiim waa dadka hadda iqaamad baa lasiiya lagu leeyahi oo kale muqiim weeyo waxa weeye waa bahashaasay haystaan waayahay dadkaa lagu kala soocayaa sharcigan ayib mustawdin waxa weeye qofka isagoo aan meesha marna ka tegin doog iyo jiilaal dayr xagaa iyo gu iyo diraac toonna ilaa dan inuu u tago mooyaane marka labada qolaba jumcada waa inay la yimaan kan muqiimka ah iyo kan mustawdinka ah wa calaa mana jumcadu dushiisa waatay qof dushii balaqahu u soo gaarayo nidaau sayitin mid cod dheere dhawaqiisaa soo gaaraya sayitin cod dheer waaye baa codkiisaa soo gaaraya min darafin min baa la rabay inu halkaa qoraan jecla kana man buu qoraya balaqahu wacalaa man balaqahu nidaau say sayitin min darfin buuna ka soo gaaraya magaalo dacalkeed waaye oo yelihii la xiriira nidaau sayitin waaye mid cod dheer codkii baa soo gaaraya min darafin yelihii buuna ka soo gaaraya da geeska magaalada isaga la xiriirdha min belediha jumcada magaaladeedaas min darafin dhinac yelihii la xiriirdha min belediha jumcada magaaladeeda ama halkaasooba ka dhawaaqay wey waa maxay magaaladana jumcada laga tukadaa waa sax se hadda innaguba nahay qof baa dhinac dhinaceed magaalada dhinaceeda buu ka addimayaa addinkaas hadduu gaarayo dhinaca qofka xiga dadka ka sii shisheeyo oo magaaladan aan deganayn laakiin u dhow dhow meelahan magaalada dhinacyadeedaaba degan yihiin codkaana gaaraya iyana waa inay yimaadaan jumcada ha waa inay yimaadaan waaya marka nidaau sayitin muxuu xaggee ka dhawaaqay min darafin oo yelihi dhinac la xiriira midka halkaa degan min beladaha magaalada ilaa qofka dhinaca ka dhawaaqa qorax ka soo baxa dadka xaggaa sii xigabaa codku sii gaaraya laakiin hadduu dhinacan qorxudhaca ka dhawaaqo qorax ka soo bax codkiisa u gaaraya qolaba qofka dhinacu ka dhawaaqay dhanka sii xigaa sii hadiiba u gaaraya qorax ka soo bax qoraxudhac dhanka qiblada dhanka koonfurta saasoo kale qofka meeshaa degan tahay dhinaca magaalada ku-xigta haddii laga dhawaaqo haddii aadaanku ku soo gaarayo meeshaa laga adimayo jumcada lagu tukado waa inaad tagto waa intaa balo fiirso marka iska daa kii joogay inuu imaan waaye marka codku ku soo gaarayana dabayshuna waa inay degan tahay codkuna waa inuu degan yahay waaye waa inuu garan karo waxay dhawaaqayaan aadaankii jumcada inuu yahay kelimaadku yaysanba u caddaan siba codku kusoo gaaraya laakiin ereyga uu marayo ma sixi karo qofka codku gaarayana waa in maqalkiisu dhexdhexaad yahay qof meel fog wax ka maqlana ahayn qof dhaga culusna ahayn marka qofka waa inuu yimaado magaalada dhinaceeda waxaa laga sameeyey meel deegaan ama meel meelahan hadda bacaha ku xirxiranayaan iyo wixii lamida bes ilaa dadka meesha adag dadka meesha deganaay bay u badan yihiin waa inay yimaadaan jumcada kuwa ragga ah wa sharduhaa shardigeedu waqtu duhri wey jumcadii baa laga hadlaya jumcada shardigeedu waa duhurka waqtigiisa jumcada waxaa la tukadaa xilliga duhurka barqadii maya duhurka bacdina maya waa khudbataani weeye shardigeedu laba khudbo oo qablahaa iyada horteeda ah qabla salaad fiihi fii waqti duhri dhe duhurka waqtigiisa khudbada waa inay dhacdo barqadii inta lasii bilaabo ma aha waa khudbada iyo salaada jumcaduba waqtigii duhurka waa inay dhacaan waay khudbadaasoo yasmacuhumaa alarbacuun ay maqlayaan yasmacu ay maqlayaan humaa labada khudba alarbacuun afartankii ugu yaraan afartankii waa inay maqlayaan jumcada tiradeeda la qabanayay arkaanta waa inay maqlayaan muhiimaddu waa arkaanta waan tusallaa jumcada waa in la tukado jamaacatan jamaaco bihim iyaga isku jamaacade dadkaas waa inay jamaaco ku tukadaan salaadaha kale qof qof baa loo tukan karaa waa ku asaxdaa laakiin jumce jamaacay u baahanta waaye ragcadda hore weliba waa in jamaaco lagu wada tukado ragcadda kale labaad haddii la kala goosgoosto dhib ma leh laakiin tan hore waa in jamaaco ay ku dhacdo ayb waxay dhaheen ragcadda labaad hadday imaamka ka goostaan ama imaamkii waysadu ka budho waxba ugama jiraan iyaga waa ragcaddii hore jamaaco waa ugu dhacday waa wadanaya laakiin tiradii afartanka ahaa ilaa salaada laga baxayo waa in ay weyse qabaan oo dahaa salaaddii aan waxgaarin oo burin afartan kaliyaa tukanaysay afartankii hadday tukanayeen mid baa weysadii ka budh intana la salaamo naqsan dadka kaleo dhan hadday doonaan salaaddii waa ka baxeen assalaamu calaykum assalaamu calaykum bay dhaheen laakiin mid baa weysadii ka budhay intuusan salaamo naqsan bayna budhay weysadaas salaaddii waa ka wada budhay kulligood maxaa kuwii caadiga ahaa leanna afartankooda isku xirna salaadan wixii ku ansaxisay tiradaana wada socoto qof waxa weeye weyse qabo qof kale salaadiisi buriyey oon laba joogin hadduu doono waaye hadduu doono inta salaamo naqsaday uu masaajidkiiba ka baxo gurigiisii sii aaday midkaan atixiyaadkiiba ku dahay intuu meeshii sii fadhiya isagoon weli salaada ka bixin weysadii baaba ka budhay khalaas kaa xataa sii socdaa salaaddii waa ka budhay waalaa tuqaarinahaa waa inaysan la xiriirsan jumcada walaa tasbiqahaa waa inaysanna ka hor dhicin jumcatun jumca kale bibaladiha magaaladeeda magaalada haddii hal meel jumcada lagu wada tukan karo meeshaa laiskugu yimaado jumcada la tukanayo jumco kale waana isku mar aysan xiriirin tuqaarinahaa tuqaarinaha waa maxay allahu akbar ra-da u dambaysa isku mar haddii la yidhaahdo khalaas waa xiriir muqaarano wey haddii mid hor dhahdana oo takbiir xirashada ku hormadhana waa tasbiiqaha waaba ka hormadha iyadoo dadku meel isku wada imaan karaan haddii qola kasta dhahdo keenna aan ku tukano masaajidkeenna iyo meesheenna iyo xaafadeen meel kasta jumco laga oogo waxa weeyaan tii hormadha sax laakiin haddii in laysku yimaado ay cuslaato meel layskugu yimaado dee markaas waa tacadudi ka dha meelo badan baa lagu tukanaya dadka iskuma imaan karaan tiradii bay ka bateen dadku ama dagaallaa udhexeeya dad colaad udhexaysa wey isku dhinacbu kagama tukan karaan meesha ama magaalada dacaladeedaa fog magaalo weyn haddaa koondharkeeda kasoo lugeysa koondharkeeda kale ma aadi kadhid waaye ayib marka waxa weeyaan ducadooda waa iska tukanayaan iska badinayaan wa arkaanu lkhudbateyni labada khudbo arkaantoodu xamdullaahi ilaahay mahadintiisa wey marka qofka khudbada u kaco alxamdu lilaah maadada xamdiga waa inuu kolley ku bilaabo waaye arkaanta ka midta iyo wixii laga ishtiqaaqday alxamdu lilaah axmad ullah ana xaamidun lilaah lilaahi alxamd iyo wixii la mida maadada xamdiga hadduu maaddo aan hayn ka dhigo ashkurullah iyo ashukru lilaah iyo maya weliba allahna waa inuu lima alxamdu lilah hadduu yihahdo ka waran alxamdu liraxmaan alxamdu lilkhaaliq mada maadada xamdiga iyo allahda waa inuu la yimaado haddii dee luqo kale hadda layskagaba khudbaynayo oo aan xamdi ba lagu bilaabana sheeko kaleo iska war kalaa laiska bilaabana dee arkaantiiba qofkii lama imaan soo maha wsalaatu waa shardiya baa arkaanta ka mid a shardi maaha arkaantay ka mid ta lagama maarmaanka ku sallin cala nabiy lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam qofkaas khudbada akhrinaya adnagoo qof wax garanayay waa inuu la yimaado saliga maadada salliga oo kala imaanaya waaye usallii ama nusallii ama ana musallin ama assalaatu calaa muxamed muxamed lafdigaa shardi maaha axmed iyo nebi iyo hadduu yihaahdo dhib ma leh walaa fi damiir hooskaa yiri wow sadarka u dambeeya damiir ma kaafinayo ka sala allahu calayhi oo hadda khudbooyinka ku badan meel kale ha kaga jiro khudbada hadday rabto laakiin meel waxaa laga maarmaan ah meelaha ka mida in caadi magacii daahirkaa lala yimaado waaye dee kutub la yska qorayo waxaa laga yaabaa dad soo qoreen ba ay ka akhrinayaan keliya hadday doonaan dhab uga fiirsan mayaan marka damiirka maya buu yihi wain taqadama lahu dikrun cala lmuctamad meel magaca nebiga haddii meel hore lagu soo sheegay halkaana damiir looga cesho xataa ma anfacayso khudbadii jumcada walwasiyatu waa iyana lagama maarmaano dardaaran bitaqwaa cabsida ilaahay laysku dardaarmo fiihimaa labada khudbaba dadka waa in cabsida ilaahay laysfaro awaamirta in la fartoomo nawaahidana laga dheeraado waay labada khudbaba waayatun baa rugni ah aayad in la akriyo mufhimatun macna garansiinaysa fii ixdaahumaa labada khudba midko midkood aayad waa in lagu akriya aayadduna waa inay tahay mufhimatun mid wax ku dare ku fahansiinaysa aayadda hala dhamaystira uu leeyahay ibnu xajar ramligu isagu wuxuu leeyahay aayad barkeed waa la akrin karaa haddii barkaas wax laga fahmay wاducaaءu baa lagama maarmaana oo rugni ah in loo duceeyo lilmuuminiina dadka muuminiinta ah fi thaaniyati khudbada labaad ducada tanaa gaar u leh marka arkaanta saddex waa in khudbo kasta laga helo xamdiga salliga iyo cabsida ilaahay la isfaro labada khudbaba waa kusoo daraysaa aayaddana midun baa ku akrin laakiin khudbada horaa fiican in lagu akriyo aayadda maadaama khudbada dambe ducadii ku jirta say iskugu dheelitirmaan saddexna waa ka wada dhexaysaa labadii kalena mid iyo mid bay u kala qaateen ducadiina tan dambaa la siiyey aayaddiina tii horea la siiyey waayahay muuminiintaa loo ducaynaya ayb kuwa jooga ama ha noqdeen ama kuwa si cumuumaba ha u yidhaahdo madaxda in loo duceeyana waa fiicanta ducadu waa inay duca aakhira tahay adduunyo keliya haddii ugu duceeya dadka maya madaxda waa loo duceeyaa madaxda adduunweynahaas dowlada muslimiinta kuwa madaxda ka khudbo kasta jumcada oo loogu duceeya marka de kolley ducadaasi waa wax weyn bay taras wa cindanaa ana ducaaa yanfacu kamaa min alqur'aani wacdan yusmacu waxa weeyaan ducada marka haddii ra-iiska iyo loo duceeyo ilaah inuu wanaajiyo way fiicanta iyadoo aan sifaadkiisa iyo hawlihiisaas lagu sii xeelxeeldheeraanay ayb madax midha adduunka jirdhana waa jira haddii khudbada loogu ducayn waado wadaadkaba xiraya dhahay maxaad maxaa uga tagta wa shuruuduhumaa labada khudbo shuruudoodu adahaaratu ka dahaara qab weeye min alxadathayni labada xadad waa in daahir laga yahay xadadka yar iyo xadadka weyn asqarka iyo akbarkaba ayib wa can inajaasati najaasana waa in daahir laga yahay najaasa aan la cafin wey fil badani jirka dhexdiisa iyo wal makaani makaanka iyo wal maxmuuli kan la xambaarsan yahay maradiisuu xambaarsan yahay wax kaloo xambaarsanaan karaa oo macnaha wataa wa satrulcawrati cawradu waa in asuranta baa shardi cawrada asurnaata walqiyaamu baa shardi istaagan khudbada lagu akriya la raba haddii kale uusan awoodin fadhi waa ku akrin karaa haduusan samar istaagi kara inuu qof u dhiibaaba fiican waljuluusu baa la shardiya baynahumaa labada khudba dhexdooda waa in la fadhiisto inta u yar waa dumaaninatu salaada in la eg waxaase ugu fiican suurat likhlaas in laga akrin karo labada khudba dhexdooda inuu fadhiyo qul huwa allah in laga akrin karo inuu akhriyaaba weliba fiican lafteedaba ha akhriyo hadaba labadii khudbad isku xiriiriyo dabada u qabto ma ansaxayso hal khudbaa laga soo qaadaya adoo taagan baad laba khudba akhrida kow baa lagaaga xisaabinaya midii kale waa lagaa rabaa baa lagu leeyahy walwalaa-u baynahumaabaa shardiya labada khudba in la xiriiriyo weliba arkaanta la xiriiriyo wa baynahumaa labada khudba iyo wa bayna salaatina waa in la xiriiriyo labada khudba iyo salaadda waa in la xiriiriyo waan yakuunaa labada khudbaba waa inay yihiin bilcarabiyati luga alcarabiya waa in lagu akriyo luga alcarabiya lagu akrinaya labada khudba waa haddii qof carabiga yaqaan meesha joogo haddaan wax carabi yaqaanba meesha lahayn aayadda hadda iyada luqo kale laguma akrin karee carabi waxaan hayn laguma akrin karee khudbada luqada in la doono kalaa lagu akrinaya marka wax carabi yaqaanba khudbada noo akhriya ma hayno dadka dhegeysanaya maaha qofkii istaagi lahaa khudbada akhrin lahaa ma hayno oo carabi yaqaan waa la waay marka dadka luqo kale waa loogu khudbayn karaa laakiin luqada kalena dadka meesha joogaa inay fahmayaan oo lagu khudbaynayo marka weligood ma ku wadayaan maya waxaa ku waajib carabiga inay bartaan si hadhow jumcada dambe ugu khudbeeyaan muddadii la baran lahaa waa tagtay mana ay baran kulligood dembiinayaal bay noqonaya luqadan waa laga maarma jumcana maleh duhur bay tukanayaan maxay tukanayaan luqada ma hayaane luqada carabigana waana baran karin mana barane laakiin hadda luqooyinkan kaleo lagu khudbaynayo haddii qofku arkaanta carabi ku akriyo arkaanta hadduu carabi ku akriyo oo saxo kasoo ay fiicanta iyadoo dhan in lagu akriyo carabiga laakiin lacalla hadday dhacdo in arkaantii luq- ee carabigii lagu akriyo luqo kalena lagu dardaro waxa weeyaan arkaantaasaa laga maarmaanaya aayadda in carabiga lagu akriyo ayaa laga maarmaan ayib taa dambe u soo dhex gesho marka waa iskaga asaxaysa marka wuxuu yidhi maxaa faa'iidaha ku jira carabi in la akriyo had- haddaysan xataa luqadii aqoon hal nina carabi ka yaqaanay isagii baa khudbaynaya inta kale maba fahmayaan ilaa dadkaad waxay ku leeyihiin luqadan kale waxaan u khudbaynaynaa dadkaan fahmayn carabiga halkaana kitaabku wuxuu leeyahay dadkaan aan fahmayn carabiga qof carabiga yaqaan haddii la helo carabiga ha akhriyo kuwa fadhiyana waxba ka garan mayaan carabiga maxaa ku jira faa'iida marka maadaama uu iska hadlaya ninkan wuxuu hal- ka hadlayna aan la garanayn waayahay si guud wuxuu ogaanayaan qofkan taagan oo hadlayaaye inuu ka hadlayo wacdi iyo khayr sheegayo horta khudbadana inaad maqlaysid baa lagama maarmaanaya inaad khudbo kasoo la akhrinayo macnaheeda aa garatay shardi maaha inaad dhegahadu maqlayaan baa shardi ah samaac laakiin inaad khudbada ma- garanaysa macnaheeda ereyada macnahooda shardi maaha oo lagu dhihi maayo khudbadii macnaheeda maadan garanay waxba kaama ansixin ta- haddaadan garanayn luqaan loogu khudbeeyo carabiga waxa weye macnaha inay garanayaan shardi maaha way fiican tahay inay garanayaan laakiin si wax lagala hadlayo u gartaan laakiin mar haddayna carabigii macnaheedii fahmin idinma ansixin ma lama dhahayo haddii la yidhaahdo de waxa weeye dee nabigaa lagu raacaya calayh salatu wasalaam xilligii nabiga iyadaa lagu khudbayn jiray khulafaa raashidiin saxaabadii kulli luqa alcarabiya lagu khudbayn jiray nabiga hal la raaco sunnadiisii sow u dhaqmi jiray sow maarata u tujin jiray sow u khudbayn jiray marka ay tahay dee tanaa ka mid a waa in lagu raaco ma waa waagaasi jirin een, dad adduun weyne kale oo islaamay oo aan carabina aqoon waa jireen saxaabadana kuwaan carab ahayn baa afkaa ka haysay kuwa reer ruumaa ku jiray kuwa reer furusaa ku jiray kuwa xabashiyaa ku jiray lama dhihin kuwaani luqadii garan mayaane carabiga luqo kale ama luqadoodii ha lagu akriyo ama meelaha tagtaan idinku luqadiina kaa khudbeeya lama dhihin waay waa jireen waagaas luqooyinkuna waa jireen ummaduhuna waa jireen ku khudbeeyana lama dhihin faslun haadaa faasilun weeye yejibu waxaa waajiba calaa man qof dushi waxaa ku waajiba sallaa tukaday muqtadiyan xaalu yahay mid dayanaya ku xiranaya fii jumcatin jumce ow kayraha jumco keyrkeed waa buucid ku xiranaya waxaa waajiba alaa yataqadama inuusan ka hormarin calaa imaamihi imaamkiisa fi lmowqifi makaanu istaag qofka jumcada iyo salaad kale tee doontaa noqotee cid ku xirtay ciddaa ku xiratay meesha la taagan yahay ha kaga hormari adoo ma'muuma ha ka horrayn imaamka taa waa la isla gartay waxaa kaloo waajiba waxaa kaloo alaa yataqadama inuusan hormarin calaa imaamihi fi lmowqifi makaanu istaaga iyo walixraami filixraami xirashadana waa inuusan kaga hormarin imaamkii allahu akbar aan dhammayn adigu ha ka hor dhammayn kaba kuuma jira haddaad aad maaragtay ka hormadhid waay bal tabdulu waa buray tubdilu lmuqaaranatu muqaaranadu waxay way way burinaysaa fi lixraami xirashada haddaa isku mar dhahdaan imaamka allahu akbarta ama aad kala hormadhid bes kumaba xirnaba ma raacraaci ka dhig waay idaa kabara baa nebigu yidhi fakabiru markuu kibaarto ka bacdi kibaarta watukrahu waxaa la karaahiyeystay fii kayrihi ixraamka keyrkii wixii ah xirashada waxaan ahayn in imaamka lala xiriiriyo lafteedu waa karaahiye afcaasha ka dambe dhaqdhaqaaq waaye saasaa la rabaa rugnigan markii imaamku inta u dhaqaaqay gaaray ka bacdi ka daba imow hasla soconina xataa hadda imaamku waa la soconnaa inta badan mogta imaamka iyo maamulka waa isla wada socda isla wada socodkaa lama rabo waa inaa ka dambayso wejiga markuu dhulka saaro istaagga ka soo kaco soo aad soona gaar laakiin hadda markuu sii rukuucaya waa lala wada socdaa markuu wada istaagaya waa lala socdaa markii sujuudda loo socdo waa lala wada socdaa waxaa la rabaa inaa ka dambayso ka dambayntu waa inuu isagu gaaray meesha markaa adna ka daba imow deg deg in imaamka lala xiriiriyo isku mar lama rabo ilaa ata'miina aaminsiga mooyaane meeshaan la xiriiri faatixada markuu dhammeeyo aamiin isku mar dhahay ha sugin waaye isku mar ad isaguna waa inuu nin wax garanaya yahay dee oo aamiintii dhaho maamuunkuna hala dhaho isku markaas xiriirkaas waa la rabaa taa iyadaa wayaxruma waxaa xaaraana taqadumuhu horumaridiisa maamuumku birugnin rugni kala hormaro imaamka rugnigaasoo ficiliyin ficil loo nisbeeyey imaamkaada hal rugni oo ficli ah inaa kala hormadhaaye xaaraan weyn lama ogolo isagoo ku cilmi leh una kasay maamuumka salaaddu waa u jidhaa laakiin xaaraan buu ku dhaca waa ka hor rukuucday imaamkii weli ma rukuucina waa ka hor sujuudda waa aragtay inuu kaa dambeeyo soo noqo xataa soo noqo mar labaad raac ha sii joogin meesha waay hadduu kas awalsaa u sameeyey daysan kas ka ahayn laakiin waa khiyaar buu leeyahy imaamka rugni ama labo qowliya hadday yihiin kuwa la akriyo haddaa kala hormara dhib male faatixada baa ka hor dhamaysa atixiyaadku waa ka hor dhamaysa dhib male iyaga laftooda ina ka dambaysa waa ficanta lakin haddaa ka hor dhamaysa dhib male wa tabdulu waa budhaa salaadu birugnayni laba rugni oo imaamka lagala hormaray laba rugni oo xiriir ah oo ficiliyeyn ah waa waxaa la dhahayaa laba rugni aan dhaho oo rugni laba rugni oo xiriir ah oo dawiileyn ah dheerdheer ama mid dheer iyo mid gaaban ah waa maxay maamuumkiia iska rukuucay oo ixtidaalay oo sujuudi aaday imaamkiina weli waa taagan yahi faatixadii u taagan yahi waa ka budh kama ctamadahu shaykh اlislaam wاlkhadiib wاlramli wagayruh qofkaa waa ka budh ayib taasi waata wuxuu yidhi wakadaa waxaa la mid a ataakhuru gadaalmarid canhu imaamkii lagala gadaalmaro bihimaa laba rugni haddii lagala gadaalmaro waa la mid laba rugni oo ficiliyeyn ah oo dhammaystiran buu kala daha imaamkiibaa waa taagnaa waa rukuucay waa ictidaalay ictidaalkii buu ka tegey sujuudi baad maamuumkiina weli waa taagan yahay laba rugni baa imaamkii uu qofkan ka dambeeya iyana waa sidoo kale waa likayru cudrin laakiin gadaal fiiri cudurdaar la-aan maamuum cudurdaar le maaha cudurdaaraa jira noo imaanaya oo maamuumku la hari karo cudurdaaradaa hadduu haysto dhib ma leh hadduu kala hormaro iyo hadduu kala gadaal maro labaduba waa sida hadduusan cudurdaar lahayn oo cudurdaar horumara mayaa jiri kara waa nin halmaamayba wuu halmaama ama jaahil weeye macduura jaahil macduura jaahil meel culimo ka gaara waaye wey ama hadda soo islaam wa biakara min halaahatin wabiaghara wax ka badan min halaahatin saddex dawiilatin dheerdheer taasna lama ogola biaghara wax ka badan min halaahatin dawiilatin lahu waxa weeyaan imaamkii inuu kala gadaal maro saddex rugni oo dheerdheer wax ka badan kama dambeyn karo ma'muumku imaamka ma'muumku imaamka saddex rugni oo dheerdheer hadduu cududaar leeyahay maalan waa liqeedu cudrin soo maa waa biaghara min halaahatin buu ka- kaga dambeyn karaa saddex wax ka badan waa halkaan aan kugu cesho wuxuu yidhi ligayri cudrin cududaar la-aan cududaar la-aan hadday tahay waa ka budh wa biaghara aan dhaho wax ka badan hadduu kala gadaal marana waa ka budhe wax ka badan min halaahatin saddex rugni dawiilatin dheerdheer lahu imaamki saddex wax ka badan haddii gaadho xataa hadduu cududaar leeyahay saddex rugni oo dheerdheer wax ka badan buu yidhi waxaan ku hafay awal saddex rugni hadday tahay cududaarna leeyahay waa la ogolaa laakiin saddex rugni oo wax ka badan bay noqoto cududaarna hadduu doono hal ahaado bes weeyaan kalama gadaal mari karo saddex rugni oo dheerdheer baa loo ogolyahay inuu daba socdo horta sideedaba sagaal xaaladood ayuu ka da- ma garanaysaa loo ogolyahay cududaarkan sagaal xaaladood buu ku imaan ka dhah maxaa ka mid a ma'muumku waa nin carab culus waa qof carab culus abuur rabbaaniya sidaa lagu abuuro imaamkiiba marka saddex rugni oo dheerdheer waa iska daba socon karaa ma'muumkii wuxuu sheekayey faatixadii ma akhrina mise maadan akhrin imaamkiina waa rukuuca ma imaamkan raaca mise faatixadii baan ka shakiyey inaa akhriyo in kale waa akhrisaa waa taagnaanaya taagnow oo akhriso ma'muumku faatixadii buu halmaamay inuu akhriskeedii waa iska taagnaa imaamkii rukuucay buu gartay war maxaa meesha la taagnayd faatixadiisa ha akhristo imaamkiina hadda waa sii soconaya saddex rugni waa daba socon ka dhaadhi male iska daba soco S- sagaalkii masalaadu halkaasuu ka tirinayaa lambar kow laba saddex afar halkaa isaga ka wada waxa weeye sagaalkaa xaalo waa la ogolyahay saddex rugni oo dheerdheer inuu daba socdo iska daba soconayso wa an yaclama waa inuu og yahay ma'muumku ama malaynayo biintiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridiis imaamkaadu hadba meeshuu marayo waa inaad la socotid maxaan kula socon karaa imaamku waa ujeedaa waa rukuucay waa ictidaalay waa ta istaagay ama ma'muumiinta safafkooda qeyb ka mid a arkaya ama sawtu samaacu sawtin walow min mubaliq qof maarata codgaarsiiyaa baan ka maqlaya allahu akbar kan ka daba dhahaya maarata imaamka kuwaasaan maqlayaa waaye haddii xataa qof ku dhaho imaamka halkaas oo maraya oo aad runtii moodid waa qabsan kadhaa qof salaad ku jirba maba ahaba binta qaalaati imaam waa an yajtamica waa inay ku kulmaan imaamka iyo ma'muumku fii masjidin masaajid masaajid hadday ku kulmaan intuu doono ha la ekaado magaaladan dhan hadduu masaajidku leegyahay la dhihi mayo inta- intaasoo tilaabo waa inay isku jirhaan intaa dunta isku jira xaramkaa tagta masaajidka nebigaa tagta alai slam masaajida waaweyn intaasoo kilomitir haddaa doonto kala fogaada waa isku xidhan ka dha waa inaan la socoti meeshuu marayo bis ow amase haddaysan masaajid ahayn alaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun waa inaa isku jidhaan inaa u kala fogeyn saddex boqol oo dhudhun anaa saddex mitir baaba rabaa inaa isku jiraan laakiin haddii qofna halkan kaga xirto masaajidkaana ku jira qofna saddex boqol oo tilaabo noo jira waa caadi waa iidaha iyo marka la isku yimaado maarata banaanadaas xataa saddex boqol hadday ka badato waxaa laga tirinayaa qofka u dambeeya iyo safka ku xiga safkaa iyo kan ku xiga hadday doonto imaamka iyo qofka u dambeeya tobanaan mayl ha isku jireen kanu horeeya kanu dambeeya tirada laga bilaabi mayo qolaba qolada ka horeysaa loo fiirinaya waalaa yaxuula waa inuusan kala dhex gelin kala mancin beynahumaa dhexdooda xaa'ilun midka mid teedaya xaajiz iyo teedah waa inuusan u dhaxaynin imaamka iyo ma'muumka kaasoo yamnacu diidaya oo mancinaya al istidraaqa gaaridda waaye marid caadiya wax diidaya waa inaysan udhaxayn imaamka iyo maamuumka maalan bannaan baa lagu tukanayaa maamuumku hadduu dhaqaaqo imaamku waa inuu gaari kara macnaha weeyaan isagoo aan qalqalloocan waa an yatawaafaqa marka la isku xidhanay waxaa shardiga inuu iswaafaqo nadmu salaatayhimaa imaam iyo maamuum labadooda salaadood nadmigood laba salaadood isku qaab loo tukada waa inay yihiin hadda duhur iyo casr waa la isku xidhan karaa isku qaab baa loo tukadaa maqrib iyo cisho waa la isku xidhan karaa isku qaab baa loo tukadaa qado iyo addo waa la isku xidhan karaa salaado nadmigood iswaafaqday waa inuu yahay laakiin janaaze iyo salaad caadiya miyaa la isku xidhan karaa maya janaaze rukuuc male sujuud male atixiyaad male laskuma xihan karo iyo salaad caadiya intaa leh waalaa yatakhaalafaa waa inaysan isku khilaafin fii sunnatin sunne sunnadaasoo tafxushu lmukhaalafatu mukhaalafadu ay foolxun tahay fiihaa dhexdeeda sunno in la isku khilaafo ay foolxun tahay waa inaysan isku khilaafin waay haddii imaamku ka tago sunnadan adna ka tag hadduu la yimaado adna la imow ha isku khilaafinina imaamku sujuudu tilaawa u dhacay aayad sujuud ku jidhow akhriyey wuu sujuuday raac wuu akhriyo wuu ka tegay sujuuddi adna ka tag laakiin waxaa jira meelo aan muaa khilaafkeedu fool xumayn maxaa ka mid a jalsatul istiraaxada sujuudda labaad marka laga soo toosa in yar oo la hakado ama qunuudka waaye oo kalaa ka mid a adiga imaamkan maba qunuudaba allaa mahdina iyo wixii lamida ma akriyo adiga waxaa samayn ka dhaa markuu ka tegay inta akhrisatid adoo ku xiran aan ka goosan baa sujuudi hore ku gaaraysaa isagoo jooga ilaa wuxuuba waa sakina yar lagu akrinaya ilbiriqsiye wey laxadaad waan yanwiya waa inuu niyeysto maamuumku aliqtidaa ku dayasho maca ataxarumi xirashada maceeda fi ljumcati jumcada jumca haddii la tukanayo salaada marka la xiranayo waa inaa niyeysatay inaa qofkan ku xiratay waa khasab waa laga maarmaan waay salaad kasta oo imaamnimada in waa la mid mucaada mucaadada iyo midda roobka darteed loo soo horumarinayo salaad kastoo keligeed guntamay wey marka waxa weeyaan maca taxarumi fi ljumcati iyo wa qabla almutaabacati buu yidhi raacidda horteed inta aadan raacin waa inaad xirasho niyeysato iyo waduulil intidaari sugid dheer yaa horteed fii kayriha salaadaha kaloo aan jumcada ahayn salaadahan kaloo hadda aan tukanay hadday tahay inta aadan ma garanaysaa raacin inta aadan raacin imaamka intidaar badan iyo sugid badanna aysan kaa dhicin baa niyeysanaysaa inaad imaamkan ku xihan tahay laakiin qof inaad imaam ka dhigata aadan weli niyeysa haddaa iska raacdo mada wuxuu ku yidhi ilaa taa hore la socotaa maca taxarumi fi ljumcati buu niyeysanaya jumcada hadday tahay intaada xiranayso waa qablalmutaabacati raacid horteed iyo duulil intidaari sugid dheer horteed fii kayriha jumcada keyrkeed salaadaha kale ah wayajibu waxaa waajiba cala alimaami imaamka dushiisa niyatulimaamati imaamnimo niyadeed baa ku waajiba xaggee fi ljumcati salaada jumcada imaamnimo waa inunayso walmucaadati salaad la soo celinayo awal inta la tukaday mar labaad lagu celinayo imaam waa inunayso wa tusanu waa la suneeyey fii kayrimaa labadan keyrkood wixii ah imaamnimadu waa sunne duhurkan hadda aan tukanay wixii la mid ah imaamku imaamnimo inunayso waa u sunne laakiin jumco hadday tahay imaamnimo waa inunayso salaad mucaadaa hadday tahay imaamnimo waa inuu niyeyso waaye salaad nadar lagu galay hadday tahay imaamnimo waa inuu niyeyso salaad roob sababkii loo jamcinaya hadday tahay imaamnimo waa inuu niyeyso ilaa jamcu taqdiim roob baa yimid waa loo tukan karaaye waaye afartaas salaadood imaamnimo in la niyeyso waa laga maarmaan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب